ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
maryamo cabdi maxamed waa hooyada qoys ka kooban toddoba qof waxay ka mid tahay dadka deegaanka docol ee aan heli karin lacag ay ku iibsadaan biyaha ganacsi ahaan loo keeno waxay sheegtay in nolosha qoyskeeda uu ku tiirsan yahay shan iyo toban neef oo ari ah oo ay u daaqayso deegaanada ku hareereysan docol kuwaas oo caanaha ay ka hesho ay kasoo galaan konton kun oo shilin soomaali ah maalintii lacagtaas ayay sheegtay inaysan ka badnayn minus kilo bur bariis iyo sonkor oo ay ka bixiso lacag dhan afartan iyo shan kun oo shilin soomaali ah islamarkaana carruurta ay u geyso maryamo ayaa raadiyo ergo u sheegtay in wax ka yar fuusto aan la iibin biyaha deegaanka la keeno sidaa darteed aysan awoodin inay iibsato biyahaasi taasi waxay ku qasabtay in qoysaska iibsada biyaha ay siiyaan hadba intii ay u awoodaan biyola-aan aada u baahsan baan haysa waxaan cabnaa adugu ii sheeg wax tanag ama tanag kasii yar marka qoys fuusta biyo cabi jira hadduu ama tanag ama tanag kasii yar qubays lama arko taas horta qubays lama sheegi karo taa qof nafta haddii la maareeyaaba ay ayba roonta haba qubaysmaw jira dadkaas biyaha iibsadaa xoogaa biyaha aduu tanagaas laga soo qaataa daal tiraado ii sheeg marka tanag biyahana xaafid ma celin karo nololna ma kaasin karo adigu adigu biyola-aan aada baasan baan haysa matoorka waa naga sallaysan yahay daal tiraado ii sheeg xaarxaar baana biyo nagu shaqaysa qofku markaan hayaana isagaaba daal tiraado ii sheeg xiranayo qof aan hayn dadka qaarkiisna ma ogolan karaan fuustada biyaha ah ayaa xilligan docol ka maraysa laba boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah doolar ahaanna u dhigma siddeed doolar iyo konton senti waxaana biyahaas lagu keenaa booyad looga soo qaada xarxaarka maalin kasta docol waxaa taga booyad ama laba booyadood oo soddon qaad ah sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanka docol waxay xustay inay qorsheynayso in meeshii u dhaanto oo biyo ay ka heli karto ay ula barakacdo carruurta maadaama ciriiri ay galeen helitaanka biyaha deegaanka waxay sheegtay intaas caqabadda hortaagan ay tahay inaysan haysan dhaqaalihii ay ku kiraysan lahayd baabuurka ay ku guuri lahayd muddo saddex toddobaad ah oo ceelka deegaanka docol uu ciladaysan yahay waxaa halkaa ka jirta xaalad biyo yari laba kun oo qoys ayaa biyaha si bilaasha ceelka uga heli jiray waxaana hadda ay ku tiirsan yihiin biyo iib ah oo uga yimaada deegaanka xaarxaar oo qiyaastii soddon kilomitir u jira deegaanka docol dadka badankoodna ma awoodaan inay iibsadaan dhibaatada ka dhalatay biyoyarida ka jirta docol kuma eka oo keliya dadka tuulada laakiin waxay saamaysay dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanka siciid xuseen warsame iyo qoyskiisa oo ka kooban toban qof waxay ka mid yihiin dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanadaas hadda waxa uu joogaa deegaanka ceel faarax geedi radio ergo ayuu u sheegay in safar habeen iyo maalin qaatay uu ku tagay halkaa kadib markii biyo la-aan qoyskiisa iyo xoolihiisa oo dhammaa toddobaatan neef oo ari ah ay saamaysay deegaanka uu tagay ayuu sheegay in ceel riiga uu ku yaallo dadka iyo duunyaduna si bilaash ah ay biyaha uga helayaan ceel marka noogu dhawaado alfaxrigeedi baa nagu dhawaaday saasaa faxrigeedi uga aadnay dadkii joogana haddeena kureer qaarna waa ka guuray waxna waa degan yihiin docol saasaa aw uga guuray saas way biyo-la'aanta awgeed wey waxaa looga cararaya ceelka oo loo kala tegay saas aligeed marka lama adkaysan karo marka dad markii wixii xoolo dhaqata ahaa iyo wixii ama la ay hanti ay ku gataan aysan ahayn biyaha saas aligeed bay u guureen oo baahnaha meel biyaha u aaday adigu qiyaas ahaan intee qoys kula guurto ceel faarax geedi kula degteen
adugu cid badan horma ah baan ahayn cid badan horma ah baan ahayn oo hadda aw reebaadiye aw meelaha dedeganaa iyo wax aw ceelka sawta dedeganaa ka guuray iyo wasaas ceelka saas saasaa loo guuray waa gartay marka hadda sidii hore oo biyo la-aanta ahayd waa ka runtiin soo maha hadba ha faarax geedi biyaa laga helasaa motoor baa daarana motoor baa motoor baa saarana labiyo toban qoys ayuu sheegay in safarka ay ku weheliyeen islamarkaana ay la degan yihiin miyiga deegaanka ceel faarax geedi muddo sagaal maalmood ah ayuu sheegay inay degan yihiin halkaasi xoolihii waa yaraadeen oo waa sax geedku waa baabaay waxa jooga marka waa dabeer dabeerkaas marka baan ku guurnay waxaan aaday halkaas iyo ceelka liyaha faarax geedi halkaasa hadda haddana kurin baa haddana ku baacmina halkaasa cid beecsaa meeshii awal hadda degmada u barnay iyo dagaalkii aan hayn saasa u salkacan xoolo dhaqatadii abaartu ay ceyrtaysay ayaa sidoo kale saameyn biyoyarida ka jirta docol ay ku haysaa maxamuud axmed samatar oo ah aabbaha qoys ka kooban sagaal qof sagaal iyo toban beri ayuu sheegay in qoyskiisu biyo ay cabaan uu uga helo dadka iibsada biyaha ee ku nool deegaanka uu ku nool yahay ee docol waa deganahay walaal waa deganahay meesha waa deganahay haddana biyo la-aan baahsan baa ka jirta weliba biyo hadda lasoo iibiyo ama laga keeno xaarxaar oo kale amba wargaloo kale laga keeno anuu kolley shaksiyan baaho ma iibsan karo waa gartay
fuustada biyahaana hadda waa in ka badan laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga aad taagan tahay wallaahi hadda waxay culays noogu yihiin aada iyo aad ma fahmi kartaa qof awalba naftiisii la saarayay haddana biyihii uu caa waayey marka walaal anuu kolley hadda maba iibsan karaba inaan meesha ama aan ka guurno am- eh, amba aan gurmad helno ma ahane siddeed iyo afartan saac ayuu sheegay in mar uu helo tobanla biyo ah oo uu kasoo qaato dadka ehelka ah ee biyaha iibsada si aysan carruurta uga haraadin waxa uu sheegay in maalin iyo habeen uu u isticmaalo cabid iyo cunnada oo hal waqti oo galabtii ah ay ku karsadaan si uu u beeqaamiyo wax ka badan soddon saacadood ayuu biyahaasi hayaa halka saacadaha kale biyo la-aan ay yihiin sidaas oo ay kusoo jireen saddex toddobaad waxa uu xusay inta uu rabo biyaha inuu kasoo dhaansan jiray ceelka ciladoobay ee docol balse hadda taasi ay meesha ka baxday maxamuud ayaa xusay inuusan lahayn awood dhaqaale oo uu ku guuro islamarkaana deegaan kale uu ugu hayaamo maadaama cunnada ehelkiisa iyo hay-adaha samafalka oo uu ka helo ay ka go'i doonto waxa uu sheegay in qoyska uu la degan yahay haddii uu guuro uu geediga la geli doono maxamuud abaarta ka hor waxa uu dhaqanayay laba boqol iyo afartan neef oo ari ah waxaana docol barakac uu ku yimid dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka qoyska maxamuud waxa uu ku tiirsan yahay gargaar ay bixiyaan hay-adaha samafalka iyo qoys ehelkiisa ah oo docol degan kuwaas oo marmar uu ka helo cunno uu dabka saarto gudoomiyaha deegaanka docol cabdulqaadir warsamayare ayaa raadiw ergo u sheegay in lixdan qoys oo u badan xoolo dhaqatadii deganaa miyiga ay barakaceen islamarkaana ay aadeen halkii ay biyo ku malaynayeen sida xaarxaarka dagaari iyo ceel faarax geedi wuxuu xusay in sagaal deegaan oo hoostaga docol dadka ku nool ay ku tiirsanaayeen biyaha ay ka heli jireen ceelka ciladoobay intaas annagoo qabna baa waxaan isku daynay inaan wax badbaadino oo ilaah baa badbaada iskale inaan wax badbaadino oo masnabiya goobno wiish baan soo kiraynay sideed boqol oo lacaguu naga qaatay kaalka ayaan ka keennay markii aan keennay wuxuu yidhi waxaa raadisaan beebab intaasoo mitiro boqol iyo afartan mitiroo beeb raadsiyo ceelkiina sabartiinaan ka taaganna waa ka guurna banaanka la iska dhooban yahay booyad laga keeno xaarxaar iyo kaalkacyo baan ugu gudoomiyaha ayaa intaa ku daray in ceelka uu shaqaynayay koob iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay islamarkaana ragga farsama yaqaanada ah ay u sheegeen in bamku uu u baahan yahay in la bedelo iyadoo sidoo kalena qeybaha hoose ee ceelku uu dumay arrintaas oo keentay inaan laga fursan doonin in mid kale la dhiso jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa